dhacdo aad iyo aad ee bani aadamnimada ka baxsan oo isagana muwaadin soomaaliyeed oo afartan iyo shan jir ah oo laba iyo toban carruur u dhintay arrimo ayadana aan ku wanaagsanayn dhaqanka suuban iyo diinta islaamka oo ay ka abuurantay xaalad dadka soomaaliyeed oo dhan dhegahooda markii ayada ay ku dhacday ee aan aad maaragtay loo jeclaysan taasina iyadana ay noqotay dhacdo in la gubo gabar iyo wiil ayaga rabitaankooda isku guursaday waalidkii gabadha dhalayna sidii dhaqanka soomaaliyeed ee suubanaa ee ayaga ay u mareen oo ayaga isu oggolaadeen in dhinaca kale in soo farageliyo dhacdadaasina ay dhacdo oo murugo ay reebtay kadib markii marxuumka geeriyooday la gubay la baangadeeyey waxa mataraash loo yaqaano ama bahalka kalluunka lagu mudo xataa loo adeegsaday maydkiisana isagana laga qaaday isagoo waxa uu u dhintay baadil iyo dulmi ay tahay iyo wiilkaa iyo gabadhaa isguursaday oo aan maanta meel soomaaliya ay kaga qoran tahay dastuurkeeda haybsooc wax la yidhaahdo aanan jirin ee dadka soomaaliyeed iyo ilaahaybo agtiisa ee ay ka xariman tahay oo loo aanaynayo iyadana dhacdadii saddexaad gabar soomaaliyeed oo jaamacad dhiganayso oo fadhida galaaskeedii ayaa iyadana barqacad inta loogu yimid kursigii ayada ee waxbarashada ayada ay u fadhiday in ayadana meesheedii lagu dilay oo xanuunkeedii runtii iyadana dadka soomaaliyeed ay si aad ah u wada taabatay marka ee falkaas iyo dhacdooyinkaas haddaan golaha shacabka soomaaliyeed aan wakiilka nahay bulshada soomaaliyeed kan zaylac joogo ilaa kan raskamboni jooga inaan xanuunkooda isku si inaan wax oga nidhaahdo dowladda soomaaliyeed haddaan nahay hay-adaheedan dastuurigaasiiba golaha shacabka ayaa isoo istaajisay inaan falkaasi ka muwaadin soomaaliyeed ka matalaadayda qaran iyo mid heer deegaanba ayagoo isugu jiraan inaan cambaarayo isla markaasna hay-adaha nabadgelyada wixii dadaal iyo tallaabo hadda ay qaadeen anoo ku boorinayo inay haddana caddaaladda aysan meesha ka marnaanin oo faldembiyeedkaasi dad dembilhana aanan dhicin in la hoosaasiyo kuwa ma aragtay iyaga dembiga geystay inta ayaga meesha si aanan munaasab ahayn looga saaro kuwa kale aan lagu soo buuxinin oo ay cadaaladdaradii dadka soomaaliyeed wax badan ay ka cawdeen inaysan iman taasi ayaa waxaan rabaa inaan dhiirogeliyo golaha shacabka oo leh guddiyo amni difaac caddaalad inay doorkooda qaataan xukuumadda oo durbadiiba howlgaleen hay-adaha nabadgelyada oo booliska ugu horreeyo oo aan soo dhowaynayno hadalkii ay sii jeediyeen jenaraal bashiir iyo jenaraal bariise oo intaba ka turjumaya in falkaasi dowladda soomaaliyeed ayaan ka aamusinaya hay-adaha nabadgelyada ay daba taagan yihiin in la soo dhammaystiro wixii dhibaatadaa geystay say darsi ugu noqoto ummadda soomaaliyeedna aysan ola kulmin dhacdooyinka foosha xun ee noocan oo kale oo hadday caadaystaan dadka dembiilayaasha ah kuwa kale ay galaafan doonaan taasi ayaa dadka soomaaliyeed ee ka xanuunsadayna aan doonayaa ayagoonan kala soc lahayn kala saar lahayn sida soomaalinimada iyo muslimnimada ay uga wada damqadeen ee arrintan uga soo jawaabeen gaar ahaan baraha bulshada bahda miidiyaha haddana waxaan sii rajaynaynaa inaad halkiina aad ka sii waddaan shacbiga soomaaliyeedna isaga ayaa heeriyada iska ridi kara ee dhibaatada taagan ee maalin walba isaga victimka u ah cidina aanan yacnii iyaga keliya aanan isdhihin ayaa idin maqan ee ayaga ay noqdaan kuwa isu damqada isu naxa hal cadowna wada yeesha kaana ah kan nabadgelyadooda iyo jiritaankooda iyo wada noolaanshahooda sharafta leh yacnii ku ah duulaanka cid kastaba hay maaragtay ha ka socdo meel walbo aanna iska dhigno caatifadda ee dadka soomaaliyeed lagu kala qaybinayo ee qabyaaladda ah ee mar weliba aan aragno wejiye fara badan in la doonayo in loo adeegsado si ummaddan layskaga hor keenno taana inuu caqliga ka koro ayaan u baahan nahay dembiga nin kale keliya lagu ekaysiiyo ee aanan loo gudbinin reero iyo famil iyo ummad soomaaliyeed ee aan waxba galabsanin si haddaba ay dhacday in wiil iyo gabar isguursaday adeerkooda loo dilo wabilaahi tawfiiq